magaalada guda ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ayaa lagu qabtay kulan lagu daafurayey mashruuc kor loogu qaadayo wax soo saarka beeraha ee magaaladaasi kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka shabeelle beeraley maamulka magaalada goda iyo martinsharaf kale gudoomiyaha gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya maxamed cali faarax ayaa ka waramaya mashruucan waxaa ila quman hay-adda mashruuc bay noo wada hadda mashruucaasi waa maxay waa livelihood haweenka dhaqaalahooda dhaqan dhaqaalahooda kordhinaya kow laba sano socon doonaa iskaashtooyin baa loo samayn doonaa beeraa loo samayn doonaa kan baa loo samayn doonaa waxbaa laisku hagaajin doonaa motoraa la siin doonaa b h r baa laga bixin doonaa qalabka beeraha la bari doonaa imise goorba xasama laga sameeyey imise goorba cilaan laga sameeyey mataqana inta laga sameeyey boqol milyan oo sana laga sameynaya laakiin maxaa loo baahan yahay in tallaabadii maanta la qaaday kuwaas ay ka baxaan meesha graduate baa la waxaa mahay kuwan mar baa la siiyey way isku filaadeen waxaan u baahannahay wax inuu noqdo intayna inaan isbeddel keeno isbeddelku muxuu ka bilowdaa adiga lafaha uu ka bilaabanaya naftaadii ka bilaabanaya naftaada waa inaad kor u qaado aad dhaqaaliyaha noqoto aad fikriyaha noqoto aad wax noqoto ninkii maanta in amaha la siiyo berri laguma noqonayo waa kaa waa inuu black list la geliyo layaa bes mar baa la siiyey soo maaha waa inuu hore u kaca mashruucan ayaa door ka qaadan doona awoodsiinta beeraleyda magaalada goday si ay u soo saaraan wax soo saarka beeraha iyo dhulka